الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد, آل محمد قوتا متفق عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحو نبي كسوري قال نبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل إله يوكيان رزق آل محمد نبي محمد يأهل تلك الرزق قوله قوطا وحل قوطه إله يوكيان حديث معنيه سوحة ويان nabigu sala allahu calay wasalam alla wuxuu weydiisanayaa inuu nolosha ehelkiisu ay ku nool yihiin uu ka yeelo wax lagu noolaado una gaajada ka ilaaliya ee aanay noqonin xoolo badan iyo inuu dhinac kasta iska dhigo wuxuu cunayey iyo wuxuu cabayey quusku markaa waa ma yuftaad wixii la ciro un ee qofku markaa afkalisu ka dhiganaya xadiiska kale waxaa kusoo aroortay cayshan cayshkuna waa wax lagu noolaado waxaa markaa xadiiska aynu ka qaadanayna nebigu sala allahu calayh wasalam arrintaa ilaahay u weydiinaya weliba ehelkiisii iyo qaraabadiisii inay tahay arrin wanaagsan oo qofku inuu helo wuxuu ku noolaado kafaaf oo aanay adduunyadu ku badanin iyo inay adduunyadu ku badato oo xoolo badan oo dhinac kasta iska dhigo uu helo waxaa labada u khayr badan isaga inuu helo wax gaajada ka ilaalo sababtuna waxay tahay qofku xaaladda uu markaa maalka badan iyo dhaqaalaha badan helo wax yaroo alla u naxariistay mooyaane dadka badankoodu waxay isku halleeyaan maalkoodaas dabeetana waxay kaas keensataa inay ka gaabiyaan aakhiro iyo camalkii saalixa ahaa amba arrintaasi ay kibir usoo jiido iyo inuu qofku leexdo dad badanna alla subxaana watacaala waa inooga qisooday oo uu ka mid ahaa qaaruun ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabaqa caleyh وaataynaah min اlkunuusi ma ina mafaatixahu latanuu biاlcusbati uli اlquwa qaaruun oo ka mid ahaa qowmkii nabiy llaahi muuse alla wuxuu ku manaystay maal furayaasha lagu furabaa rag badan oo xoogi ay qaadi jireen maalkiisa iska dhaafo furayaasha lagu furayabaa rag badan ay qaadi jireen oo culaysay ku noqon jirta dabeetana markii lagu ihi laa tafrax in allaha laa yuxibu اlfarixiin kibirkan iyo farxaddan iska daa farxadda bimacnaa kibirka ku dheehan yahay wuxuu uhi inamaa utiitu calaa cilmi cilmi aan leeyahay baan ku keeno waan shaqaysa kadibna ma ilahay markaa la dhulkuu la gooyay ninkaas sida qur-aanka ilahay noogu sheegay fakasafnaa bihi wa bidaarihi alard marka xaqii inuu aqbalo taasoo diiday way jiraan dad wanaagsan oo maalna ilaahay siiyey oo maalkooda uga faa'idaystay xagga wanaagsan oo nabigu xadiis saxiixa wuxuu ku uhi nicma maalun saalix nicma maalun saalixun lirajulin saalix maal ayaa nicmo badnaaday wanaagsan oo si xalaala loo soo kasbaday xalaalna ah lirajulin saalix ilahay nin saalixana u gacan geliya markaa ninkaas saalix ahi xaqii ilaahay buu ka garanaya maalkaas xaqii fuqarada ku lahaayeen buu garanaya aakhira ayuu markaa u adeegsanayaayo wabtaqi fii ma aataaka allahu daar alaakhira waa lagu hi qaaruun war waxaan ilahay ku siiye aakhira ugu shaqayso oo halkaa iskaga sii horreysay waxaa kaloo rasuulku uri sala allahu alay wasalam alaktaruuna hum alaqaluuna yowma alqiyaama ila man jacala almaala haakada wa haakada wa haakada waqaliilu mahum dadka ugu maalka badani waa dadka ugu ajarka yar maalinta qiyaamaha ilaa mooyaane mid maalka sidaa yidhi xagga midigtuu gacanta ku fiiqay oo sidaa yidhi xagga midigta hoortana gacanta ku fiiqay oo sidaa yidhi markaa hortiis ku fiiqay bimacnaa mid maalka aada u bixiyey mooyaane وقليل ما هم كوا تلو تريري واي مالك dadku way jecel yihiin say u bixiyaan way adag ee qofku maalkiisa saa u bixiyo si xooga hadaba muhim waxa laga qaadanayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala risqiga bixiyay ku doona ilaahay oo ballaariyo ku doona ilaahay oo ku celiya dadku gacanta kuma haysaan yabsudu risqa liman yashaa wa yaqdir kii loo ballaariyay risqi ballaaran ilaahay siiyey allah uga markaa ku mahadiyo sida wanaagsanna maalkaasi ha u adeegsado wey oo yuu noqon ninka maalinta qiyaamaha odhanaya halaka canii sulda ma aqnaa canii maaliya halaka canii sultaani maalkayga waxba igama tarin waxay halaageen madaxtinimadaydii labadaasi markaa yuu noqon ee ha noqdo mid markaa maalka iska sii horraysiiya waayo maalka wixii aada horraysiisateed meel aakhira leega sii dhigatay ayuubaa ku anfacaya si nabigu uri sala allahu alay wasalam qur-aankana in fara badan waxaa ku jirta wa anfiquu mima razaqnaakum wax ka bixi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun gaari maysaan wanaagga ilaa waxaad jeceshin ad wax ka bixisaan mooyaane waaladiina hum fii amwaalihim xaqun macluum kuwa maalkooda xaqa la garanay ka bixinaya waa laama waaladiina hum lizakaati faaciluun sidaasoo kale ka markaa isagu aan helin xoolahaasoo kale yuu keensanayn inuu xaasido kaa yahay xoolaha siiyey amaba uu isku mashquuliyo amba uu markaa yidhaahdo markaa hedelo kale maanwaxa la siiyey maa lay siiyo sida ay yidhaahdeen qaaruun dadkii waktigiisaa joogay qaarkood yaa layta lana mila ma usiye qaaruun inahu laduu xadin caleyh alla maa xoolaha la siiyo kulama siiyo ninkaa dheefeenba la siiyo laakiin dadkii cilmiga lahaa ee iyagu xaqiiqada fahamtana waxay yidhahdeen qaala aladiina uutuu lcilma waliimaan waylakum sawaabu allahi khayru liman waar hooggiina waxa ilaahay diyaariyey ayaa ka khayr badan laakiin yaa hela walaa yulaqaaha ila saabiruun dadka adduunyada sabra ayaa aakhiro sadka helaya ee gaajada hadday noqoto iyo dhibaatada iyo waxyaalahan ku sabra nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi ma jecli buurta uxud waa buur ballaaran oo magaalada madiina waqooyigeeda ku taallay ma jecli in dahab layga dhigo oo dabeetana saddex habeenay gaadho waan qaylin lahaa bur geligeedaba waxaad markaa dareemaysaa nebiyadu calayhim asalaam may ahayn dad maal haysta dhaqaalo haysta marka dib loo eego taariikhdooda dee hadduu markaa maalka yahay ka qofka janno geynaya ilaahay waa u doori lahaa iyaga ha yeeshee maalku sidiisa uma dhaleecaysna bay culimadu ihahdeen adduunyada nafteeda uma dhaleecaysna laakiin kolba qofka gacanta ku haya sidau dhaqmo ayuunba u dhaqmaya oo laba qof baa la tamaniyi karaa buri rasuulku sala allahu alay slam kamasha ma jirto ilaa laba mooyaane labada la kaban karaa maxay ahaayeen waa qof ilaahay cilmi siiyey oo qur-aanka uu baray ku dhaqmaya qur-aankii habeenkiina ku cibaadaysanaya dadkana sii baray iyo kaa waad odhan kartaa ilaahow cilmigaasoo kale sii adigan qofka cilmiga ka xabsadiya iyo mid ilaahay uu maal siiyey oo uu ku salliday inuu ku halaaga maalkiisa xaqa meel wanaagsan unbuu ku bixinayaa maalkiisii meel kastoo wanaagsan uu bixinayaa kaana waa la tamaniya almuhim markaa maalku waxa weeyi waa seef laba afla wey silaaxun duu xaddayn bala silaaxun duu xaddayn waa seef xaggan sunna loo adeegsan karo xagga wanaagsanna loo adeegsan karo haddii qofkii markaa risqiisa alla ku cedhiriyey maaha macnaheedu inuu alla necab yahay ee nabigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam ilahay adduunyada miduu jecel yahayna wuu siiyaa mid aanu jeclaynna wuu siiya laakiin diinta ma siiyo ilaa miduu jecel yahay mooy allahuma ajcal ilaahow ka yeel risqa aali muxamedin muxamed qaraabadiisa risqigooda quutan wax la quuto qaadaa ma dherge ilaahow ka yeel aal bimacnaa qaraabatu nabiyi sala allahu alayh wasalam waa qaraabadii nebiga ee ay sadqadu xaaraanta ka ahayd oo bani hashim iyo banulmualib ah labada jilib ayaa la isku wadaaga aalku bimacnaa atbaacna uu noqdaa cidda raacdayna uu noqonaya waxaana u daliila aalka in atbaacda la idhaahdo wa yawma taquumu saacatu adkilu aala fircawn ay atbaaca fircawn fircawn kuwii raacay markaa wey وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحري قال الله تعالى الله وحري سبحانه وتعالى انفق بحي يا ابن ادم هنا ادم بني ادم اولها بدحي oo wax ka bixi yunfaq calayk adigana waa lagu bixin doonaaye waa lagu siin doonaaye wax bixi muttafaqun calayh xadiiskan waxaa loo yaqaanaa xadiisulqudsi waxaa kaga duwan yahay xadiista kale nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa alle ka soo wariyey toos uga soo wariyey marka alfaada kale xadiiska nebigaa sala allahu alayh wasalam cabiray lakiin xadiisulqudsigani waa kalaam ullah waa kalaamkii alle allah markaa wuxuu leeyahy bani aadamo ilaahay wuxuu kugu arsaaqay wax ka bixi adigana wax waa lagu siin doonaa marka xadiiska faa'iidooyinkan ka qaadana waxaa ka mid ah fawaa'idda ay sadaqadu leedahay sadaqadu faa'iidooyinka leedahay waxaa ka mid ah qofku wuxuu bixiyo ilaahay wuu soo gadaal mariya oo nabigu xadiis kale sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi sadaqadu maal waxba kama nuqsaamiso qof hadduu maanta afartan arya lahaa oo sekadii ay ku waajibto neef bixiyo waxaa iska dhici kartaa afartankaas kale ilahay inuu barakeeyo labaatan u dhalaan isla sanadkaaba hadduu sekadii ku bakaylana inay labaatanba ka dhintaan baa la-ah markaas sekadu iyo ta markaas sunnahay labaduba xoolaha way barakeeyaan ereyga zakana laba macnuu leeyihi zaka zarci baa la idhahdaa idaanama saricii baa koray markaas sekadu way korisaa xoolaha zaka bimacna tadhiirna way noqotaa waa nadiifin qad aflaxa man zakaa aayad qur-aana baa ilaahay ku tilmaamay isla xadiidkan macnihiis oo kale oo alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu wixii aada shay bixisaan alla waa ka idiin soo weydaarinay gadaal markeedaad heli qisadaas aan soo wado waa qiso wax ka tursumaysa laakiin waxoogaa qosala ayay wada tahay s waxaa la yidhi nin baa masaajkii tegey qadiibkii oo khudbadeynaya ayuu dhageystay oo leh qofka wax bixiya ilaahay buu soo gadaal marinaya wanaag buu siinaya masuul wallahi xoolahaaga bish wuu bixiyey ninkii marka kadibna waxaa la ninkii isagoo isla talo goorma wax lagu soo gadaal marinaya ayaa shuban baa ku dhacay ninki uu shubay dabeetana suuligii baa dee ku dheeraaday oo waxay walaha nin guriga dhexdiisadaa godha looga qodo godkii baa laga qoday sidii godkii loo qodayo ayaaba dahab baa kasoo baxay dahab baa laga soo saaray maalintii dambe ayuu ninkii masaajka ku noqday oo sheekh iyo dee sidoo kale u cadiyey kaasi waa runtaa sheekhowe laakiin shuban baa ka horeeya waayo isagu haddii aan dadkaa loo qodi lahayn miyuu miyuu heli lahaa dahabkaa silaankaa kutira isagina saas ku fahamsi lahaa waa runtaa kaasa ka horeysa almuhim waxaynu ka socdaa wuxuu qofku bixiyo wixii qofkuu bixiyo alla gadaalmarinteeda wuu siinaya ima aatilan wa ima caatilan inay ka dibacday inay usoo degdato labadaba oo la arkay oo sekada xoolahoo la bixi waayo abaar baa ka dhalatay nabigaa yidhi sala allahu alay slam wamaa manaca qowman sakaata amwaalihim ilaa municu lqadra min alsamaa walowla albahaa'imu lam yumtar hadday qoom diidaan sekada xoolahooda dhibicda biyaha abaa loo diiday haddii aanay mayeedhaan ku jiri lahaynna lama waraabiyeen waxaa laynagu waraabinaya biyaha inta yar ku helinaaba waa xayawaanadan kale iyo quraanjadan iyo waxyaalaha iyo adhigan iyo geelan jooga laakiin barakada waxa dhulka ka qaada waxa weeye waa dunuubta wey waa dunuubu bani aadam wax kale maaha haddaad aragto iyadoo dhibaata ay ku haysato waxaad marka hore isweydiisaa tolow maxaad galabsatay adigu alla ma dulmiye cidna ma dulmiye dib iskugu noqo waxaad tidhaahdaa talow maanta maxaa iga fiican talow arrintan maxaa ka fiican maa si aad dib ugu tasxiiso sidaa ogeed selafka amba dadkii hore wanagsanaa selaf marka la leeyahay waa saxaabadii iyo taabiciinta iyo taabici taabiciinta saddexdaa qarni baa la yhaha selaf la yidhahdaa oo dad aad u khayr badan ahaa midkood wuxuu yihi markaan dambaabo waxaan garan jiray inaan khalad galay maalintaas waxaan ka dareemi jiray daabadayda faraskayga iyo iyo xaaskaygaan ka dareemi jiray daabadii aanku faraskaa watay qaabkay ila dhaqanto ayaan ka dam ka dareemi jiray bu ihi maanta inaan khalad galay anu xaaska laftigiisa qaabkaa iskugu dhacnay sa ila hadashay waxaa waxaan dib iskugu noqon jiray inaan anigu khalad galay ayaan dareemi jiray dee ka warran markaa dunuubta aynu gelayna inagu marka dib loo eega waxaynu ogsoonahay dadkeenu inay qaybo uqaybsamay inuu dagaalla ka dhex dhacaya muslimiinta isku wada geeyo waxa ugu badan ee isku daray waa dunuub ay galeen ilahay waa qur-aanka inooga sheegay qul huwa qad qul huwa alqaadir ala an yabcasa calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd ilaahay waa ka awooda inuu cadaab samada idinkaga keeno amba hoosba idinkaga keeno amba uu qayba idin qaybiyo oo barkiinba marka kale uu iski dhadhansiiyo dhibaatadooda markaa firaqan iyo kooxaan loo qaybsamaya amba qabaa'il ha noqoto dadkii loo qaybeeyey ama ha noqoto kooxa siyaasadeed ha noqoto amba kooxa diimeed ha noqoto waxay doontaba ha noqotee waxaani waxay kamid noq ka mid tahay waa ibtilaaga iyo qaladaadka dadku ay gelayaan dahara alfasaadu fi lberi waalbaxr maxaa ugu wacan karo bima kasabat aydi nnaas dadku waxay kasbadeen ilahay baa inoo sheegay qaala allahu tacala allah wuxu uhi an tudbixi ya bna aadam bani aadamow xoolahaaga wax ka bixi yunfaq calayka adigana waa lagugu bixin doonaaye marka asxaabtii rasuulku saasay ahaayeenoo abubakar nin taajira buu ahaa oo dhaqaalo haysta haddana markii uu dhimanayay muxuu ahaa faqiir xoolihiisi xagguu geeyey wuxuu ku bixiyey islaamka siduu kor ugu qaadila markii ugu horreysay addoommadii buu ku xoreeyey bilaaloo halkan la ciqaabaya u arkay markaasuu intuu ninkii lacag siiye haystay yidhi adna xorbaad qaar kale u soo maray siiyoo kale ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi lacla walasuufa yardabaka ilahay soo dejiyo ninkaasi maalkiisa wuxuu bixinaya ilaahay wejkiisa isagoo dooniya waanu raalli noqon doona shir cumar baa yidhi waxaan isiri la tartan abubakar oo bal in badan bu abubakar kaa dheereeyey maanta yuu kaa dheerayn dabeetana waxaan sameeyey buui maalkaygii intaan laba u qaybiyey ayaan qayb dhan soo qaadana jir maanta giligaa abubakar ka dheerayn markaasaan ukeenay bu nabiga sala allahu alay slam maalkiisa soo qaybiyey nabigu dee isagu ma qaadan dabacna muslimiintu siinay jihaadka lagu gelay dabeetana anigoo isla maanta abubakar waad ka badisa wuxuu guri wuhi nabigu maxaad uga timi reerkaagi kala bar baan uga imi ui milaha abubakar ayaa wuxuu keenay dhammaan maalkiisiiba gebigiisiiba oo maxaad uga timi uhi yaad uga timi sui allahu warasuulah maalintaa kadib go-aan waxaan gaadhay bu abubakar inaan khayr dama kula tartamin waayo goob kastan kula tartamo waa iga dheeriyey innaga waxay noo tusaale ah siday u tabiqi jireen ee xoolahoodii ay ay u bixin jireen marka wadaad iyo waran laba wixii uu qofku hayo waa inuu wax ka bixiyo waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid ah wadaadadu haalibka dadka waxay amraan sadaqada in la bixiyo laakiin iyagu waxaa laga yaabaa dee inaanay wax ka bixinin xoolahooda oo nin baa wuxuu yihi waxaa dhacday nin baa magaalo kaydii oo dee dabeetana wacdi baa kusoo dhegeysto aabihii oo wadaada oo geel badanna lagu yimid markaasuu aabaxo geelan ya aynu sadaqada ka bixino sekadii inagu waajib sekadii waayo aab waynu bixinayna wi dabeetana markii geelii la soo joojiyey kuwii sekada la bixinayay geel qurux badan halka la soo joojiyey ayuu xanaaqay bui odayga wuxuu yihi waar geela ma rag baan u dhagay xerabay igu celi isagu markaa muxuu diiday inuu sekadii bixiyo isaguna waxaa laga yaabaa inaa sekada halaysiiyo aniga halaysiiyo marka almuhim qof kastaaba wuxuu hayo wax ka bixiyo ayaa alla leeyahy haddaanu qofku waxba haynin dee laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha taasi waa gaar yadu wuxuu qofku bixiyaana isagu mayd dani ugu jirtaa wey وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري والكلمة الطيبة kelmadda wanaagsani sadaqatun sadaqa weeye alxadiid xadiisku u dheeraa intan ka sii wad weye marka alxadiid hadduu kudhahdo xadiidkii qaybun baan ka soo qaatoy kelmaddu waa wixii qofku ku hadlayo wanaagsan ayaa imkaa loo jeedaa laakiin de wuxuu ku hadlaya qofku wuxuuna way noqon kartaa wax wanaagsanna way noqon kartaa oo carabkaas inu qofku ku shaqaysanaya khayr iyo wax wanaagsan amba waxunu ku shaqaysanaya kelima ayiba waxay ay noqon kartaa lafdi keliya oo wanaag iyo khayr dee lagu tilmaamayo waxaa kaloo kelmad loola jeedaa bimacna alkalaam alxasan kalaamka wanaagsan oo kelima bimacna alkalaamna waa loo adeegsada waa sadaqo qofkii markaa u bixiyey hadduu dadkii erey wanaagsan kula hadlo amba wax wanaagsan uu amro iyo wixii lamid wa quluu linnaasi xusnan ayaanu alla subxaana wa tacala yidhi wاlkalimatu aطayiba kelmadda wanaagsani sadaqatun sadaqa wey wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal ma caama rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam dacaaman qad in ishtahaahu akalah wa in karihahu taraka maa caaba ma ceebaynin rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasuulka alleh dacaaman cunto qadun weli ama weligii ma ceebaynin maxaa dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa ahaa in ishtahaahu hadduu jeclaysto cuntada iyadaa ee loo keenay akalahu waa cunayi wa in karihahu hadduu nacana tarakahu uu ka tegay rasuulka sala allahu calayh wasalam oo ilaahay uu ku manaystay akhlaaq aada iyo aada u qaali ah oo wanaagsan sida ilaahay bay qur-aankiisa ku sheegay wa innaka la calaa khuluqin cadiid isla markaana innaga macallin noo ahaa oo ay tahay in lagaga daydo walow markaa isagiioo kale inaynaan dee sidiisa u dhaqmin ha yeeshee inaynu isku ekaysin ay tahay waxaa dhaqankiisa ka mid ahaa cuntada loo keenayo bashar buu ahaa dabciga bani aadamku lahaa waxaa laga yaaba waxyaalaha qaarkoodna uu jeclaysanayay waxyaalaha qaarkoodna dee ma jeclaysanayn ha yeeshee markaa cuntada waxba kama sheegi jirin xikmadda ku jirta waxaa weeyaan cuntadan qof baa soo kariyaa laga yaaba uu soo dadaalay isagu wuxuu isleeyahay waad wanaajisayoo qofkaa wanaag baad u samaysay mar haddaad cuntadaaba ugeysay dabeeto markaa marka lagu dhaleeceeyo waxay ka dhigan tahay inaan loogu mahadnaqin qofkaasi wanaaggiisa saniica uu sameeyey hal jasaa lixsaani ila alixsaan markaa isaa baa laga horgeeyey niyad sabin bay laga yaabaa inay ku noqoto ta kale cuntadani waxaa laga yaabaa inaan isteedaba u ceebaysnayn ee cuntadani ay wax wanaagsan tahay markasta ha yeeshee qofkan dabcigiisa ayaa laga yaabaa inaanu isagu cuntadaa doorbidayn kaa kalena uu doorbiday cuntadaas waxa qofkan la wanaagsan baa laga yaabaa inay kaana la xun tahay marka inaan cuntada seedaba ahayn baa laga yaabaa mid liidata ama xun almuhim waxaa laga qaadanayaa qofku cuntada waa risqi ilaahay subxana watacala uu ku arsaaqee haddii aanu doonaynin inuu iskaga tago hadduu markaa doonayana inuu cuno cay iyo waxyaalo markaa aan wanaagsan in ku hadlaano waxaaba laga yaaba qofka inuu soo jiida hadhow wuxuu cunabeyn waayo imisaa dhacday markaa cuntada inaynu wax ka sheegnay dabeetana markii dambe inaynu quxunti noqonay oo aynu u baahanay waxaynu cunno oo afka lageliya maa caaba ma ceebayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam dacaaman cunto qadun weli in ishtahaahu hadduu jeclaysto akalahu waa cunay wa in karihahu hadduu nacana tarakahu waa ka tegay muttafaqun caleyh وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة متفق عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الحديد أن يشرب إن لقعبه من في السقاء ويلك أفيس عن بقربة كوين أو القربة عن بقربة متفق عليه سقاء waa qarbadka aadka u weyn qirbana waa mid ka yar dhinac kale siqaagu wuxuu koobsanayaa wixii wax lagu cabayey siyidaasina waa bimacna alfam waa afki mintaasi markaa way jirtay weyi waa asmaa lkhamsihii aada garanaysaan ee lagu shari jiray ya-da wawgana lagu godi jiray alfkana lagu korri jiray xikmadda ku jirta haddaba nahyigan maxay tahay in qarbadka laga cabo aafiisa xikmadaha ku jira waxaa ka mid a qofku darbadku waa shay ballaaran oo guntiisa ay wax ka jiraan afkiisuna uu kooban yahay waa urursan yahay waxaa laga yaaba marka darbadkii markuu isku qabto in xayawaan iyo waxaasi ay dhexda ugu jiraanoo intay ku dhex dheceenba qofkii ay gudaha u galaan marka caafimaadkii qofkaa laga talinaya ambaba dadkii waxa weeye darbadkan qof kala laga yaaba inuu ka cabaysla halkaa lafigiisa marka waxaa laga yaabaa haddii si badan loo isticmaalo dad fara badan ay afkaa ka isticmaalaan inuu isbedelaba ama dadku markaa ay kala duwan yihin xagga caafimaad ahaan oo qofkii markaa ay dhibaata ka soo gaadho waa aadaabta markaa shurbiga halkaasina sida xadiiska horaba aadaabu tacaam wuu tilmaamay lama diidin markaa qarbadka waxaa ku jira in la cabade ama qofku uu ka shubto isagu xadiis kale waxaa soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ka cabay isagu qarbadka afkiisa uu ka cabay marka culamada qaarkood baa nahyigan ku qaaday karaahiya in laga wanaagsan yahayba nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuu diiday an yushraba in laga cabo min fiyi siqaayi weelka afkiisa in laga cabo caagadiiyo kale la isu qabso waa marka gunteeda aan wax ku jira la arkayn amba qarbadkii weynaa siqaagaas aw ilqirbati amba qarbati in laga cabaabu nabigu diiday sala allahu alay wasalam muttafaqun calayhi وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري يسلم الراكب على الماشي يسلم وسلاميا الراكب كوحكوشني على الماشي قلوبينيا وأي كده قلت هاي اللي يسلم هالسلامة أي معنى حديث سلعية وخبر أريد به الإشارة والماشي على القاعد ka fadhiyaa ka lugeynayaana cala alqaacidi ka fadhiya waalqaliilu inta yarina cala alkasiiri inta badan salaamtu waxay ka mid tahay arrimaha islaamku uu dhiirigeliyey waxaana ka dhalata siduu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam maxaba iyo iskacayl oo qof aanad garanaynin oo dariiqsi ka soo horbaxdeen haddaad salaamto oo haddana maalin labaadaad ka soo horbaxday salaamto halkaa isbarashaa ka dhalanaysa ixtiraam baana ka dhalanaya iyo iscayl cabdillahi ibnu salaam saxaabiga la idhaahdo oo ka mid ahaa culimadii yuhuudda markii hore ayaa wuxu uhi wixii ugu horreeyey rasuulka ka maqlo sala allahu alayh wasalam markuu magaalada madiine yimid waxay ahayd inuu yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam ayuha annaas afshu salaam wa adcimu acaam wsalluu biاleyl wanaasu niyaam tadkulu janata bisalaam dadow salaamta faafiya oo masaakiinta cuntada siiya habeenkiina tukada dadku markay hurtaan salaatuleyl waxaan gartay buuri markaa wejigiisu weji beenaada inaanu ahayn waxa uu dadka amriya marka dhego waana xikam la markaa tajribeeyey ama la tijaabiyey dhinaca kale qofkan assalaamu calaykum aada ku leedahay waad u ducaysay oo nabadgelyo ayaad ugu ducaysay isna taas kaluu kugu jawaabaya nabadgelyadaas waxay koobsan kartaa markaa aafaadka adduunyo iyo aafaadka aakhira labada qofka ilaahay subxana watacala u ka badbaadiyo haddaba islaamku wuxuu dhiiri gelinaya weliba qofka isagu isa sarraysiinaya ama xaaladda iyadaa ficil ahaan ka sarreeya qofkan kale inuu salaamta isagu bilaabo oo qofka gaadiidka wataa isagaa ka sarreeya qofkii lugeynayay isagaa salaamta horraysiinaya ka lugeynayaana kii fadhiyey isagaa ka sarreeya isagaa ku bilaabaya tirada yari tirada badan riwaayaadka kale waxaa ku jirtay wasaqiiru cala alkabiir ka yarina ka weyn ayuu isna ka horraysiinaya salaamta yusallimu wuu salaamaya araakib amba ha salaamo raakibku ka lugeynaya wax kuushana gaadiidka wata cala almaashi ka lugeynaya walmaashi ka lugeynayaana cala alqaacidi ka fadhiya wlqaliilu inta yarina cala lkasiiri marka waa aadaabu salaam wa can abi hurayrata radi allahu tacala canh qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbi xadiiska hore salaamtu markaa qofku assalaamu calaykum inuu idhaahdo iyo assalaamu calaykum waraxmat ullah inuu yidhaahdo iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu intuba way u bannaan tahay sidaa ay u kala horreeyaan baana markaa u kala fadli yaryihi oo assalaamu calaykum baa ugu fadli yar assalaamu calaykum waraxmat ullaahi baa ka sii fadli badan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu qofku marku ku daro barakaatuna way ka sii fadli badanta nabiga sala allahu alay wasalam nin baa soo maray markaasuu salaamay isagii saxaabadii assalaamu calaykum buu yihi nabigu wuxuu yihi cashara haddana nin kalaa soo maray assalaamu calaykum waraxmat ullaahi ayuu yihi cishruun buu nabigu yihi mid kale ayaa soo maray wa barakaatuhu buu ku siyaadiyey talaasuun buu yihi dabakana nabigu uu tilmaamay markuu fasiray arrinta ayadaa inuu mid waliba laftii uu soo siyaadiyo markaa toban cashar ay la soo siyaaday arrintaasina salaamtu markaa kuma eka cidda aad garanayso oo keliya ee cid aad garanaysa cid aad garanaynba waad salaamaysa asxaabta qaarkoodna sida cabdillahi bn cumar oo kale aroortii suuqaa buu kalihi isagoo doonaya inuu dadkun soo salaamo oo salaanta u farabadiyo si uu ashar fara badan halkaa uga helo وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان منك رمضان كعه عباده استاغا ايمانا استغوا الله رميسا واحتسابا اجر ندونيا غفر له وحا لو دافا ما تقدم وحي هريه من ذنبه ذنبه سفن عليه رمضان waa wakti aada u fadli badan waynu garanaynaa fadliga ay wadato ramadaanta markaa waxyaalaha lagaga faa'idaysto waxaa ka mid ah soonka waxaa kaloo ka mid ah qiyaamu leyl oo wakti kasta isaga laftigiisu jooga laakiin si gaara usii fadli badan ramadaanta haddaba ninka habeen ramadaan ah cibaadaysta laba arrimood iyadoo ay ku kalifaysa cibaadada ayada waata koobaade iimaanan ee iimaanan billaahi wa biwacdihi isagoo alla rumaysan oo muslinah alla wuxuu ballan qaaday inaan rumaysan iyo jannada uu ballan qaaday waxtisaaban arrintuna ay ka tahay dadka raaci uun aanay ahayne inuu ajar raadinaya ay ka tahay oo doonaya inuu khayrkan iyo cibaadadan ugu taagay ajarkeeda helo labadaasi ninka kulansada waxaa jaa-isada ilaahay subxana wa tacala u siiyey maa taqadama min dembihi dembigiisii horreeyey isagana in laga tirtiro waxaa markaa xadiisku uu dhiiri gelinaya in laga faa'iidaysto habeenada ramadaan oo salaatuleylka iyo taraawiixda qofku uu ka faa'iidaysto waana fursado soo maraya qofka oo mawsimkii kastaba imanaya dabeetana inuu iska dayaco maaha isla lafti kale waxaa ku soo aroortay man qaama laylata alqadr laylat lqadrigo haddana markaa ka sii mid ah ramadaanka ayaa sii fadli badan isaga man saama ramadaana waa laftigii xadiidka kusoo aroortay man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi isna qofka sooba laftiisuna fadligona kale waa helaya qiyaamuleylka markaa ramadaanta dhacaa inuu ka fadli badan yahay buu xadiisku daliilu yahay waktiyada kale iyo habeenada kale waxaa kaloo markaa daliilu yahay ilaahay subxaana watacaala inuu dunuubta dhaafo qofku camalka wanaagsan ee uu la imanayo awgii inuu ilaahay dunuubta kaga dhaafo markaa dunuubta loo dhaafaya waa saqaa'irta waa dunuubta yaryaray dunuubta waaweyn ee kabaa'irta ah kuwaasi towbad bay u baahayn inuu towbad keeno haddaanu qofkii saqaa'irba lahayn oo dunuubtii yaryarayd uu kaba maran yahay kabaa'irtiisa ayaa laga taksiifinaya o culimada qaarkood leeyihin in dunuubtii waaweyneed laga taksiifiyo وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده من قام ليله القدر من قام منك كعه ليله القدر ليله القدر منك كعه للعباده وكعه ايمانا سوى الله ما يسن واحتسابا اثر نرى هذا يغفر له وحلو دم دافا ما تقدم وحيه الرئي من ذنبه ذنبه سكمله حديث كان حديث في هراء يمام عليه هاي وحاسوك قد ويهو في هراء عام كما هو خاص kii hore wuxuu tilmaamayey ramadaanada kana si gaara muxuu tilmaamaya habeenkaa ramadaanta ka mid ah ee loo yaqaano leylat lqadr leylat lqadr leylat lqadrigu waxa uu ku jiraa tobanka dambe ee bisha ramadaan siday u badanta gaar ahaana tirooyinka kala dhiman ba axaadiis usii badanta laylat lqadr waxaa loogu magacaabay waxaa la jaangooya habeenkaa iyada ah oo alla subxaana watacaala uu qadaraa isagoo horena usii qadaray waxaa sanadkaa ka dhici doona adduunyadan iyada ah fiiha yufraqu kullu amrin xakiim markaa habeenkaasi waa habeenkii wax la qadarayay la jaangoynayey amba markaa duu qadrin habeenkani qadar weyn buu leeyahy oo qadarka uu leeyahy awgeed inuu ka khayr badan yahay ayaa alla subxaana watacaala uu sheegay kun bilood camalkii qofku uu soo qabanayay kunkaa bilood waxaa ka fadli badan layla waaxida oo laylatulqadrigi qofku si fiican cibaadaysto markaa laylatulqadriga waxyaalaha laga faa'idaysanaya waxaa ka mid a qiyaam salaadoo loo istaago waxaa ka mid a qur-aanka oo la akriyo dikri kale aduu cibaado qofku inuu ku jiro oo usii fadliga badna markaa waa qiyaam iyo salaad waana la qariyey xikmadda loo qariyeyna waxay tahay si uu qofku markaa u dadaalo habeenada kalena oo aanu habeenkaasi u sheegin kunkaa biloodna waa cumri dhan waa saddex iyo siddeetan sannadood iyo weliba dhowr bilood say culimadu tilmaamaan celcelis marka la eego ufira ma ufira lahu ma taqadama min dembi dembigiisa horreeyey wamaa taahara kuma jirto markaa iyado waxaa soo socda waa gaar haddii laakiin dembigiisa hore qofka laga dhaafo oo uu isilaaliyey inta kale dee qofkaasi fadli aada iyo aada u weyn bu haya almuhim labadan xadiis waxaynu ka qaadanaynaa inaynu ka faa'idaysano laylatulqadriga iyo rabadaantaba oo khayrka lagaga faa'idaysto wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi awsaanii wuu ii dardaarmay khaliilii saaxiibkayga aan aadka u jeclaa sala allahu calayhi wasalam bisalaasin saddex uu ii dardaarmay siyaami salaasati ayaam soom saddex cisho min kulli shahrin bil kasta aan ka soomo wa ragcatay duxa iyo labada ragcadood ee barqada la tukado iyo wa an uutira inaan witriyaysto qabla an anaamo intaana seexan kahor muttafaqun caleyh abu hureyre xadiidkan wuxuu ku tilmaamayaa saddex arrimood oo talo ah amba tala bixin ah oo nebigu sala allahu alay wasalam uu siiyey abu hureyra oo markaa noqonaya khaliilu abi hureyra marka abi hureyre loo eego khaliil buu markaa abu hureyra ka dhigtay nabiga sala allahu alay wasalam khaliilkuna waa saaxiibka sheesha dheer ee saaxiibtinimadiisu ay kala dhex gashay shirka macna marka markasta kaad ka fikiraysa weeye ee maskaxdaada kusoo noqnoqonaya ee sida markaa dhiigu uu jirka u marayo o kale isna saasoo kala noqday marka asxaabta nebigu sal ridwaan ullahi calayhim waxay ahaayeen dad nebigas aada iyo aada u jecel oo aan la arag siday gaaladu u ictiraafeen jacaylka cidi ay cid u hayso cid lamida lama arag hay u hayaan iyagu sidaa awgeed bay leebka lagu soo tuurayo dagaalku wixid oo kale ay iskaga dhigayeen seef nabiga lagu soo waday sala allahu calayh wasalam ayaa talxa bin cubaydillaah gacantiisa u dhigay ilaa gacantiiba markaas ay faraheedii qaarkood ay markaa halkii ku qallaleen marka iyaga marka nabiga loo eego sidaasay ku ahayn manay jeclayn inay nebiga ku beddeshaan cid kale amba iyagu ay baxsadaan haddii dhibaata ay ku dhacdo nebiga lagu bedelo hubay binu cadihi saxaabigii laodhan jiray ee gaalada ay qabteen wakti waktiyada ka mid ah markii ay dilayeen ay jirhkiisa googoynayeen waxaa la weydiiyey ma jeceshahay isagoo xubin xubin jirhkiisa loo goynayo inaad adigu badbaado muxamedna halkaa markaa uu soo galo markaa wuxuu tilmaamay inaan arrintaa iyada aan ogolayn nebigana inay dhibaato yari soo gaadho isagu badbaadana aanan ku qanacsanayn haddaba laakiin nabigu sala allahu alay wasalam iyaga khaliil kama dhiganin waayo nabigu wuxuu yihi ilaahay baa aniga khaliil iga dhig cidda uu nabigu markasta ka fikiraya isagu ee fikirkiisa iyo hamigiisa qabsatay waa allah laakiin asxaabtu asxaabtiisi bay hayan waanu jeclaa nabigu sala allahu calay wasalam haddaba markaynu xadiiska usoo noqono saddex arrimood buu rasuulku u dardaarmay waata koobaadee saddex cisho inuu ka soomo bil kasta waa camal yar laakiin ajarkiisu uu badan yahay saddexda cisho markaa saddex cisho isku xigtaa buu qofku ka dhigi karaa saddex kala googo-aan buu ka dhigi karaa ayaamulbiid maalmaha cadcad buu ku hagaajin karaa dabeetna waxay ka dhigan tahay maalin kastaaba toban ajar bay wada tahaye inuu bishii oo dhan soomay oo soddonkii cisho u dhamaystiray qofkaas waxaanu ka soomay saddex cisho keliya ragcatay duxa waa laba ragcadood barqada la tukado duxada waa waqtiga cadceedu ay soo baxdo joog waxaanay taagan tahay salaadaasi ilaa iyo zawaalka inta cadceedu gaadhayso bartanka inta gaadhaysa wixii ka horreeya salaadaasi way taagan tahay cadceedu markay joog soo baxdaanay bilaabanta laba ragcadood iyo afar iyo in ka badanba waa la tukan karaa waxaanu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam salaatu alawaabiina xiina tarmadu alfisaal salaada dadka ilaahay usoo noqday u toobadkeena waa waktiga nibgaha yari ay cagagubtaan waktiga barqada ee aadka u kulul markaasu ayaa ugu sii fadli badan iyadoo xilligaaba ay banaan arrinta saddexaadna waxa weeye waan witira qabla an anaam intaana seexan ka hor inaan witriyeysto witridu waa salaada salaatuleilka yadhaa waxa lagu soo gabagabeeyo waana tiro kala dhiman oo ragcad iyo saddex ragcadood iyo intaas witridu markaa laba macnay xambaarsan tahay oo marna waxaa loola jeedaa salaada tiradaa lagu soo gabagabeey marna salaatuleilkii o dhan marka waa salaatuleilkii o dhan laakiin witridu da ay markaa towkata markaa qofka waxaa u fadli badan saynu soo marrayba inuu xagga dambe ka tukado habeenkii hadduu laakiin kalsooni ku qaba inuu kacayo hadduuse markaa kalsooni aanu ku qabin waxaa u fadli badan isaga xaqiisa marka la eego inuu sii witriyeysto almuhim saddexdan arrimood maaha waajib laakiin waa arrimaha la ysku dhaafo ee dadku markaa khayrka ay ku tartamayaan ah awsaani waa i dardaarmay khaliilii saaxiibkay sala allahu calayh wasalam bisalaasin saddex buu i dardaarmay ee bisalaasi khisaalin siyaabi salaasata ayaamin saddex isha inaan soomo min kulli shahrin bil kasta wa ragcatay duxa labada ragcadood ee barqada oo aan witriyayna witriyayto qabla an anaam intaana saxan ka hor mutafaq caleyh wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kelimataani laba weedhood oo khafiifataani fudud cala lisaani carabka ku fudud haqiilataani ku culus fi lmiisaani miisaanka xabiibataani laga jecel yahay ila raxmaani ilaha raxmaanka xaggiisa laga jecel yahay humaa labadaasi waxay yihiin baa macna ahaan soo qadar markaas subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi alla ayaa nasahaya wa bixamdihi anigoo ku dheehan oo ku ladhaya mahadintiisana subxaana allahi alla ayaa nasahayaa oo ceeb iyo nuqsaankiisa ka nasahan ilaahay alcadiimi weynaa mutafaqun caleyh maalinta qiyaamaha qofka waa la miisaamayaa camalkiisii baa la miisaamayaa waraaqihii wax loogu qorayna waa la miisaamaya markaa ereyo fudud xagga dhawaqa markay noqoto laakiin aada u culus baa jiro qofka oo ku taraya oo ay tahay macnaa inuu ku dadaalo qofka si miisaankii u cuslaado ereyadaasi macnaha ay xambaarsayin baana ka qayb qaadanaya waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim waana axabu lkalaami ila allah kalaam alla kuugu jecel yahay subxaana allahi waxay tilmaamaysaa waa tansiih llah can kulli caybin wa naqsin alla subxaana watacaala in laga fogeeyo o laga dheereeyo nuqsaan kasta iyo ceeb kasta wa can ishirki iyo wax kasta sida awgeed markaas subxaana allahi waxay wadataa nafyi baa ku jira wax alla subxaana watacaala loo diidayo xamdiguna wuxuu wataa ibaat alla subxaana watacaala sifaat lkamaal in loo sugayo shay marka la doonayo in la ammaanana ammaantiisu waxay soo baxday soo muuqataa in la yidhaahdo sifada nuqsaanta noocaana kuma sifaysna sifada kalena waa uu ku sifaysay marka ilaahay subxaana watacaala markii shirki iyo nuqsaan iyo welad iyo wax kasta laga nafiyey waa likamaali likamaalihi wa likamaali sifaatihi wa asmaahi dhamaystiranka ay dhamaystiran yihiin sifooyinkiisa iyo asmaadiisa ayuu mutaystay in la mahadiyo oo la nasaho alcadiim weeyaan ilaahay subxana watacaala daatan wa sifatan wa qadaran kelimataani laba kelmadood marka kelmadu marka naxwaha la joogo waa isamka iyo ficilka iyo xarabka laakiin mararka qaarkood baa kelmadda loo adeegsadaa bimacna alkalaam kalaa inahaa kalimatun huwa qaylo halkan waxaa loola jeedaa kalaam oo ereygani waa jumlo dhamaystiran kelimataani laba weedhood oo khafiifataani cala lisaan ku fudud haqiilataani fi lmiisaan xabiibataani ila raxmaan ilaha raxmaanka xaggiisa laga jecel yahay oo ereyada waxay xambaarsan yihiin awgeed ay arrintaasina keenta noqotay waa subxaana allah allah ayaa ka nasahan min kulli cayb wa min kulli naqs wa bixamdihi multamisan bixamdihi anigoo ku larhaya arrintaas alla ayaa nasahaya oo aan mahadinaya subxaana allahi alcadiim mutafaqun caleyh وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال rasuulku wuxuu uhi yustajaabu waa laga ajiiba liaxadikum midkiin ducada maa lam yacjal intaanu degdegin yaquulu markaa wuxuu odhanaya degdegu waa sidane qad dacawtu rabbii rabbigain waan baryey falam yustajab lii laygama ajiibin oo laygama aqbalin mutafaqun caleyh allah subxaana watacala wuxuu inoo ballan qaaday ducada inuu aqbali doono marka inuu qofku alla baryo iyada laftigeedu waa khayro mar haddii ilaahay kugu ilhaamiyey inaad ogaato rabbi dunuubta kaa dhaafaya wax ku siinaya dhib iyo dheefa isagu ku haya inuu jiro dee taasi waa khayr markaasaa gu nabigu wuxu uhi adducaau huwa alcibaada ducada haddaba ijaabadeeda allah subxaana watacaala ayay ku xidhanta waxaa la arkaa inay soo degdegto inay dib dhacdana waa la arkaa lixikamin huwa yaclamuha xikmado isagu uu ogyahay ducadaasi iyada ah qofkii isagu ha ku dadaalon ilaahay subxaana watacaala inuu baryo waayo ninka albaabada garaacay farabadiya ee in badan albaab garaaca haddii la maqli waayo marka laga eego dadka bani aadamka laftigooda mar un baa laga yaabaa in laga furaa daagta markaa mar un baa laga yaabaa ducadiisi in la aqbalo waa ta kale nabigu sala allahu alay wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku tilmaamay ducadu saddex arrimood midkood inay noqon doonto imaa inuu qofkii adduunyadan uu ku helo wa imaa in aakhiro loogu kaydiyo miisaanka loo saaro wa imaa in dhibaato kaleo kusoo socotay oo tu ilaahay ka barya maaha tu kale lagaga qabto markaa marna uma khasaarin qofki weyi waxau yihi cumar bin khadaab anigu waan qaadaa hamu alijaaba hamiga ijaabada waan qaadaa laakiin ma qaadi karo hamu ducaa hamiga ducada xadiiska maclihiis waa hadalka maclihiis waxa weeyaan anigu markan alla baryo inuu ilaahay iga aqbali doono waan ku kalsoonahay oo in badan baan iska sugaya waan u dul qaadan karaaye laakiin waxa aanan u dul qaadan karin oo macnaa aanan ku kalsoonayn ducadeydani inay tahay mid saxa horta sidii saxdeed adigu ilaahay mau barida alla subxaana watacaala si saxa mau barida wixii mawaanicul-ijaabaha in laga ajiibo wixii keensanayeyna ma ka maranta markaa waxaan tuhmi jiray buu leeyahay anu baryadayda oo dhala jiray bala adigaan sida saxdaad yeelin almuhim qofku yuu degdegile ilaahay subxana watacaala ha baryo amba wixii ha hela amba yuu helin waa arrintaas uu xadiisku tilmaamaya yustajaab waa laga ajiiba liaxadikum midkiin maa lam yacjal intaanu degdegin yaquul wuxuu leeyahay qad dacawtu rabbii rabbigaymaan baryey waa degdeg markaataas mar hadduu saabay hadduu ducada ka tago qofkaasi uu degdegay ducada laga aqbali maayo xadiiska ugu dambeeyay gabagabadii can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal iyaakum wadan fa ina adana akdabu lxadiid iyaakum waxaan idinka digayaa ka fogaada wadan iyo malaha waxa la idhahdo idinkiiyo malahaan idin kala digaya fa ina danna maluhu akdabu alxadiis war isagaa ugu been badan iyaakum waa damiir munfasil ah waama waana damiiru nafs markaa mafcuulu bihi wey waxaa xadfan markaa ficiliya faacilkii baa ka kacsan muxadiruku ayuu macnaha noqonaya xadiis danigu waa shayga laba dhinac ixtimaalah amba laba arrimood ay ka suurtagal yihiin marka malaha in wax lagu saleeyo xaalaadka qaarkood ma banaana haddaad tusaale ahaan calaa sabiili misaal aragto nin iyo gabar halkaa wada lugeynaya oo gacantaysa hayste ka soo qaad adigu aanad garanayn wax alle waxay yihiin waxaa iska dhici karta la walaalaba inay yihiin waxaa dhici karta inuu xaaskiisii markiiba ha qadari ninkaasi inuu yahay nin ciyaaro suuqa gabadhaasina ay tahay inkaas mar haddii wixii aanad hogin weeyaan waxyaalaha qaarkood iyo axkaamta in dani lagu bineeyo ayaa la diidan yahay axkaamta qaarkoodna dani in lagu bineeyo way soo aroortay faahfaahinteeduna insha allah ku qiyaan karto almuhim qofkii wuxuu hubo mooyaane xaqiiqaa waa in wax lagu saleeyo wax la hubo ninkaa hebel waxaan u malanaya inuu tuug yahay ama ninkaa hebel waxaan u malanaya inuu sidaa yahay ilaa wax cadaad haysa mooyaane asalka muslimiintu waa inay cadaalad ku sifaysan yihiin amba ay dhowrsoon yihiin qofka markaa wax ka duwan keensadaa waa inuu yaqiin la yimaado yaqiintana yaqiin unbaa loogaga guuraa xaggeeda xadiiska insha allah hadday faahfaahin nagu dhimanto waynu ku noqon doonaa laakiin waktiga naga gaadhay awgeed halkaaynu joojino wallahu aclam